alxamdulilahi rabb alcaalamiin in hawsha ay qaranka u hayso ay si wanaagsan hawshaasi u socoto saad la socotaan wasaaradda maaliyaddu waa wasaaradda u qaabilsan wasaaradaha dawladda dakli ururinta bajetka iyo wixii maaliyad la xidhiida oo dhan hawl culus wey hawshaa ilaahay subxaana watacaala wuu noo fudaydiye oo waxaan odan karaa runtii inkastoo culayskeeda iyo dhibkeedu ay badan tahay haddana alxamdulilahi rabb alcaalamiin si aad iyo aad u wanaagsan bay hawshu noogu socotaa miisaaniyaddii labada kun iyo saddex iyo tobanku sidii aan horeba usheegay golaha wakiiladan hortiisa ugu sheegay sidii aan ugu talagalay bay usoo baxday alxamdulilahi rabb alcaalamiin iyo ka badanba wixii mashaariic ahaayee miisaaniyadda two thousandka diinka ku jiray badidoodii ama dhammaantood runtii waanu fulinay waanu fulinay waxyaabaha qaarkood marka la doono dib bay u dhacaan imaatinkoodu markaasaad ka warhayseen qalabkii beeraha kii wadooyinka kii mataqaanaa kalluumaysiga qalabadaasoo dhan runtii maalmihii ugu dambeeyey bilihii ugu dambeeyey bay dalka soo gaadheen oo waxqabad wasaaradda maaliyadda runtii iyada oo wasaaradaha kala kaashanaysa oo qaranka kaashanaysa oo fulinaysa talooyinka madaxweynaha ay qabatay wasaaradda maaliyadda weeye alxamdulilah waxyaabaha qaarkood oo bajetka two thousand thirteenka ku jirayna waxaanu rajaynaynaa iyaguna inay saddex saa mudday maqan yihiin inay saddex saa dalka usoo gaadhaan waxaa ka mid a e passabortkii oo runtii bajetka two thousand thirteenka ku jiray hawshaasi oo wasaaradda daakhiliga socdaalka qayb socdaalka ee qaranka qandaraasada qaranka iyo hay-adihi kale kusay si aan kuleeyahay hawshoodii dhammaantood wey waxyaabaha kale aanu filayna saddexta inay u yimaadaan ee runtii aanu maalmahanba filaynay waxaa ka mid a dooniyo aan u iibinay ciidanka ilaalada xeebaha oonu iyagana filayna inay si dhaqsaa usoo gaadhaan waxaa kale oo ka mid a qalabkii dabdami debdemiska oonu isaguna filayna inuu toddobaadkan soo gaari doono insha allah berbera waxyaabahaas runti waxay ka mid ahaayeen waxyaabihii de wasaaradda maaliyaddu sanadkii hadda dhamaaday two thousand thirteenka ku jiray bajetkeeda dhammaantoodna runtii insha allah sidii ugu wanaagsanaa ayaanu isleenahay way u qabsoomeen sanadkana sidaas lamida mashaariicda ku jirta waxaanu jecel lahay inay iyaguna si wanaagsan uhirgalaan waxaanu si gaara doonaynaa debdemis madaarka hargeysa leeyahay ama madaarada dawliga ay leeyihiin oo gaar ahaan kan hargeysa ugu horeeya si dhaqsaa loo soo iibiyo bajetka sanadkuu ku jiraa waxaanu jeclahay inaanu isagu xagga dambe u dhic inaanu hadda si dhaqsa ah too lala kaashanayo hay-adda qandaraasada iyo wasaaradda duulista lala kaashanayo annagu bajetka un baanu dee maamulkiisa leenahay iyagoo ay hay-adaha hawshaalihina ay gudanayaan xilkooda waa ka mid waxyaaba kaleo runtii iyaguna runtii mashaariica waxaad ogtihiin wasaaradda maaliyaddu runtii dee hawshaa culus bay qaranka u haysaa waxaa ilaahay mahadiya in hawshaa ilaahay nagu asturay in ilaahay subxaana watacaala noo fudaydiyey waxaan u mahadnaqaynaa runtii dadweynaha ay hawluhu runtii naga dhexeeyaan cashuuraha bixiya dadkeena cashuur bixiyayaasha ah guda iyo dibadba runtii waanu ammaanaynaa waxaanu leenahay hawshaa ballaadan ee wasaaradda maaliyaddu ay runtii qabato haddii aanay ka haysan gacan wanaagsan iyo ogolaansho wanaagsan dadkeenna xoolaha le maalqabeenka ee cashuurta ku waajibtay hawshaasaa uma qabsoonteen aad iyo aad baanu runtii ugu mahadnaqaynaa hambalyaanu ujeedinaynaa waxaan ammaanayaa dhammaanba wasaaradaha wasaaradda maaliyadda la shaqeeya ee hawlaha kala shaqeeya dakliga ee dalka kala shaqeeya oo aada u badan runtii wasaaradahaaso aada u badan hay-adaha qaranka ee kala shaqeeya oo aada u badan aad iyo aad baan dhammaantood runtii u ammaanaya ay ugu horeeyaan ciidamada qaranka iyo ciidamada ciidanka boliisku runtii ugu horeeyo aad iyo aad baan u ammaanaya waxaan leeyahay runtii markaan yani idhaahdo hawl weyn bay qabtaan sida kalena waxaanu rabnaa weliba dhanka kalena in hawshaas sii badiyaan oo mar walba dee hawsha runtii in dee lasii kordhiyo ayay u baahan tahay sida oo kale shaqaalaha wasaaradda maaliyadda oo hawlo badan haya oo runtii suuro geliya ama suurtogeliya shaqadaasi inay wanaagsanaato iyagana aad iyo aad baa runtii u ammaanaya run ahaantii hawshaa guud ahaan wasaaradda maaliyaddu qabatay fadligeeda iyo abaalkeeda ilaahay baan noo celinaynaa oo noo fudeydiyay waxaan ilaahay kula qabanin ma qabsoono waad ogtihiin oo xukuumadda maanta uu madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaami madaxweynaha kenya waxay dalka xilkiisa la wareegtay tio budgetka dawladdu uu toddobiyo afartan milyan yahay maanta budgetka dawladdu waxa weeye laba boqol iyo labiyo toban milyan oo dollar ka xukuumadduna waa boqol iyo labiyo konton milyan oo dollar wey farka aada weyn baa udhexeeya waad la socotaan oo waad ka warhaysaan runtii xalaale wixii dhismo dawladeed wasaarad iyo hay-ad ahaa dhammaantood runtii ama intoodii badnayd waxbaa laga qabtay ama gacantaa lagu hayaa wax ilahay lagu mahadiyo wey waxaasoo dhan runtii waxay maanta ku suuragelayaan de waa dadaalka guud ahaan qaranku runtii isku kaashanayo isaga oo runtii madaxweynuhu uu yahay qofka maanta dee qarankan iyo dawladdan somalilan tilmaamihiisa iyo tusaalooyinkiisa iyo amarkiisa iyo mataqaanaa tawjihiisa lagu shaqaynayo ee dhanka kalena dee xilkaa iyo mas-uuliyaddaasi qof walba inta ilaahay fahamsiiyo ee uu ka garto ayaa waajib ka ah xilkaa ummaddaa loo hayaa ilaahay baana loo hayaa dee sideeda loo gutaana shay waajib wey ilahay baanu ka baryan ilahay noo fudaydiyo inta kalaanka anu runtii waxaanu jecellahay in ay wixii qaranka loo hayay ummadda loo hayay ay sidii ugu wanaagsanaa runtii u qabsoomaan waxaanu jecellahay in dadweynuhu saa imikaba noola shaqeynaya si kala si wanaagsan ay noola shaqeeyaan waxaanu jeclahay dadkii cashuuruhu ku waajibaan inay cashuurahaasi bixiyaan ay si wanaagsan u bixiyaan isku mid maaha dadka dad runtii halkan maanta aan hebel hebel hebel ka ammaani karo oo tujaalaa jira dad aan dhaliili karaa jira oon odhan karo hebel hebel hebel iyo shirkad hebel dhaliilay leedahay mase jeclay runtii inaan idhahde waxaan jeclahay inaan si guud u idhaahdo inta xilkaasay tahay uga soo baxaysan ilaahay kaa balay inta kalena ku daydaan leena runtii inta wanaagsan si guudna runtii waan u ammaanayaa guud ahaanba dadka yani cashuurahaasi bixiya oo kala duwan oo qarankeena ah runtii oo dadkeena ah oo ummadda ah oo ummadda cashuurta ku waajibaysa aad iyo aad baan runtii u ammaanaya waxa kale oo runtii dee farxad weyn oo ah oo wasaaradda u ah oo qaranka u ah oo xukuumadda u ah oo madaxweynaha u ah dad xil hayso oo xilkii ilahay kugu asturo alxamdulilah wey run ahaantii alxamdulilah baanu leenahay haddii bajetkaasi saddexdaa sanadood iyo sanadkii afraad oo iminka socda xukuumadda oo maanta madaxweynuhu gadwadeynka ka yahay in xilkaa wasaaradda maaliyaddu gaarka ay u haysay wax dhaliili runtii inaanu oo bajetkii ku talagalka ahaa inaanu ka iman wax walba runtii maalkiisa inaha waxaan jeclahay runtii inaan intaa ku dhaafo oon idhaahdo alxamdulilahi rabb alcaalamiin wadooyinka iyo mashaariicda kala wada duwan ee badan ee qaranka ka socota waa wax dhammaanteed maanta ammaan u ah madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ammaan u ah golihiisa wasiirada ammaan u ah shacabkeenna guud u ah runtii oon odhan karno waa halkaasoo loogala sii dhawaado oo lasii wado waana waana dadku arkayaan runtii maanta in waddadii horumarka iyo waxqabadka aynu bilownay ilaahayna haynoo ziyaadiyo ilaahayna haynoo fudaydiyo waxaan intaa u dhaafi maalmaan dhaweyd waxaan arkayay arrimo ku saabsan wasaaradda maaliyadda iyo bangiga oo laga yaabo malaha raggiina halkan socda male maalmahan o dhan maydaan imanayni markaad wax la yaro maqlay dadku runtii halkaa war laga raadiyo waxaan jecelahay inaan runtii sheego bangiga somalilan iyo wasaaradda maaliyaddu waa isku shaqo shaqo isku mid ahayaan oo qaranka ay u hayaan waa laba laba institution iyo laba hay-adood oo u qaabilsan qaranka arrimaha maaliyadda wasaaradda maaliyadda waa wasaaradda maaliyadda bangiguna waa bangiga wada shaqayn wanaagsan baa bangiga iyo ka dhaxaysa wasaaiyo iyo wasaaradda maaliyadda haba yaraatee maalin maalmaha ka mid a oo bangiga iyo wasaaradda maaliyaddu ay wax isla diidayeenna ma jirto meesha shaqa taallo culays baa yaalo duruuf baa taallo waad ogtii laakiin haba yaraatee wax isfahmi waayo oo bangiga iyo wasaaradda maaliyadda runtii ka dhexeeya ma jiro waxaan maqlayay maalmo dhaweytoo laleeyahay wasaaradda maaliyaddu lacagtii bangiga lagu xelayn lahaa ayay ayaan bangiga arrintaa waxba kama jiraan lacagtaasi bangigay ku xerootay oo lagu xeleeyey raadiya wasaaradda maaliyaddu markay lacagta qabato saacadday doontay dee bangiga u geysaa isleedahay lacagtaasi xilligaasay munaasab ku tahay lacagtaasi bangiga ayay taallaa isla hagaajin iyo la dagaalanka cirbararka oo bangiga iyo wasaaradda maaliyaddu ka wada socdeen runtii ayaa jiray la socotaan xogee doorka ayaa kor u kacay markaa bangiga iyo wasaaradda maaliyaddu way ka wada shaqaynayeen sidii aanay taas u dhacdayn hoos loogu soo celinaa waanan ku guulaysana oo hoos buu soo noqday waanan rajaynayna inuu hoos u sii socdo xilka intiisa ugu badanna la dagaalanka sicirbararka waxaa xilkaa si gaara u leh bangiga anagoo anaguna runtii kala shaqayna saamayn bay kuleedahay wasaaradda maaliyaddu hadduu dee lacagta kor u kacdo qarankao dhan bay dodoorku nagu kaco qarankao dhan buu saamayn kuleeyahy adduunkasta dee waad ogtiino adduunku waa maanta waa tuulo saamayn buu adduunku isku wada leeyahay ascaarta adduun ku saaman la isku wada marka waa wax dhaca laakiin waad ogtiin lacagtiina aad iyo aad bay u degan tahay inta badan runtii taana waxaan jeclahay inaan idiin bayaamiyo oon halkan ummadda uga sheego inaanay jirin haba yaraatee wax isfaham waayo oo bangiga iyo wasaaradda maaliyadda ka dhexeeya haba yaraatee runtii ma jiro laakiin tallaabooyin bangiga iyo wasaaradda maaliyadda iyagooda socda ay qaadeen oo ay doonayeen inay ku xakameeyaan inaan sicirka doolarku aanu kor u kicin ayaa runtii jiray waxaa ka mid ahaa tallaabooyinka ay wasaaradda maaliyadda iyo banku ay wada qaadeen in cashuurta lagu bixinayo goobaha kastamada haddii awal qofku jeeg la tegayey ay dhacdo in qofku kaashu geeyo si kaashkaasi u noqdo mid maamulkiisa iyo la dagaalanka inflationka anu arkayn siyaasad runtii lagula dagaalamina waana waxna way ka suura galeen runtii saad ogtihiin maalintii hawsha aanu bilownay bankiga iyo wasaaradda maaliyadda ay wada bilaabeen aada buu maanta uga hooseeya waan rajaynaynaa bankigu inuu ku guuleysan doono oo taana oo runtii halkaa hoos inuu hoos usoo noqda ay sii socon doonto waxaan jecelahay inaan su-aalaha idin siiyo farxad weyn bay wasaaradda maaliyadda u tahay in bahda warbaahintu annagoona idinla ballamin intaad timaadaan waxaan isleehay malaha waad soo ballanteen de intan oo weriye ah mar keliya malehe haddaanan anagu idin yeedho dinku yani sababo kolley waa hoostaad xididka leedihiin waxaan warbaahinta ka codsanaya runtii miidiyaha somaliland waxaan ka codsanaya halkan joogaya inta maqanba qarankan iyo ummadan qof walba xil buu hayaa in xilkaa ummadda loo hayo la wanaajiyo in miidiyuhu iska ilaaliyo waxyaabaha dadka kala fogeynaya wararka aan saxda ahayn wararka mararka qaarkood xumaanta yani jaraidku ama dee saxaafadeenu ay odhanayso waxaanu ka soo xiganay waa waxaanu yani war aanu si hoosa ku helay adoo qofka si toosa ugu tegi karayo wax jiraba weydiin karaya ee waxyaabaha ku tiri kuteenka ah ee qaranka waxyeeli karaya ee ummadda runtii dhaawa iminka waxaan la yaabay dee labadii maalmood ee ugu dambeysaba inkastoo jaraidka aanay ku badnayn mar badan baan arkayay arrimo ku saabsan maaliyadda iyo banka waxaan jeclaan lahaa cidda wax ka qoraysa wasaaradda maaliyadda ama diidkayga u timaado ama wasiirka u timaado si fudud wixii aad bay isaga badanta laakiin haddana sa ay tahay saxaafadda runtii waxaan leenahay hawl qaran baad ayaad runtii haysaano aada iyo aada u culus hawshaa lafteeda qofku isagoo yani ilaahay dartii uu xilkiisa u gudanaya inaad sida ugu wanaagsan u gudataan baa runtii ayaanu idinla jecelahay waxaan idinla jecelahay inaad warka aad doonaysaan raadisaan oo saaad u timaadeen maanta soonanadii yeelin aad wasaaradda u joogtaan su-aal walba idinku furan tahay inaad u timaadaan goobaha aad doonaysaan inaad wax ka qortaan wayba yartahay wasaaradda maaliyadda male wasaarado badanoo runtii aan mararka qaarkood dee siyaabahaad wax ku qortaan aada u dhibsadaan ayaa loo dhibsan karaa jiri kara waxay ku wanaagsan tahay in yani miidiyaheenu constructive uu noqdo oo xitaa dee warkaad doonaysa inaad wax ku hagaajiso waxaad doonaysa qaranka inaad u toosiso inaad xogteeda oo dhartaa si wanaagsan loo raadiyo marka in gacmaha la isqabsado oo hawshaada qaranka aad u haysaan hawl wanaagsan ay noqoto oo waan qabaa inay hawl wanaagsan tahay dhanka wanaagsan runtii laga wada gala iyadana waajib inagooda ah waxaan ummadda somaliland leeyahay gugiibaa inoo cutay ilaahay subxana watacaala barwaaqadiisa iyo khayrkiisa hayna siiyo waxaan nuqsaan leeyahayna ilaahay subxaana watacaala haynaga hayo ummadduna meel walay joogtaba waxay doonaysa wanaagsan ilaahay hagaas aad iyo aad baad umahadsan tahay ku soo dhawaada aad iyo aad baad adeer umahadsan tahay waxaa isweydiin wey wasaaradii maaliyaddaa timaado wasiirka maaliyaddan hawlo maaliyadeedanu ka wada hadlaynaa waxa su-aal aan markaa mawduucaba ku jirin haddana sida ay tahay su-aal walba waa idiin furan tahay waxaan kuu sheegaya adeer oon idiin sheegayaa anigii walaalkay muuse wax xumaanoo naga dhexaysa haba yaraatee mi horna noogamay dhaxayn halkaa hadda jirado waraysiyo wasaaradda ku saabsanoo in isugu nimadooda xiga weydiisano idiin jawaaba wax xumaana iyo wax dhibaato oo marnaba na dhex yaalla ama maanta na dhex yaalla ma jirto guddoomiye xisbiguu yahay waan ku ixtiraamaya xisbigu institution iyo sharci buu leeyahay sharcigiisaasaa la raacaya maalinta xisbiga gudihiisa doorashaya loola gejiro cid waloo sharcigu siinaya u furan tahay waa wax idinkuna aada og tihiin ummadduna og tahay wax dhibo haba yaraatee jirta ama wax anigii muusan ugu saabsan oo haddadan xisbiga ka taagan haba yaraatee ma jirto hadday wax jiraanna wax wanaagsan baa runaanti jira shirka xisbigu inuu qabsoomaan anigu jecelahay laakiin hawl xisbi oo weyn oo siyaasiyiinta ku jirtaa badan tahay oo dadka damaca lihi badan yihiin oo waxaa ka qabsoomaya wax laga filayaa weyn yahay wax badan baa markaa taa waxaan jecelahay inaad su-aalaheeda ay ku habboon tahay xagga xisbi lakiin aniga tayga khusaynaysa ee ku saabsan aniga walaalkee muuse waxaan wanaagahay inuu naga dhexeeya haba yaraatiir ma jiro شعيرة الوزير عبد العزيز محمد صمالي مرعي وان محمد وصف كسر البيتيشن كفون كيلو إن سؤال كويدين يا واحد هاي وروح خلاف وضع إياها إلى المالية دموج إن أغنيت النوح ولا عيكاب وطي لبدي ما الموضي وجود بيه بود هندل محاس سبب وحا إن ورمو عن الخلاف واحد هاي صوبها
waad mahadsantahay adeer aad baad u mahadsantahay wanigii idinkuun su-aashaba ayna iman aan hadalkayga ku bilaabay meesha shaqa taal hawl baa taal hawl baa taal shaqada saa ha loo qabto ha loo qabto bangiga iyo wasaaradda maaliyadda xidhiir wanaagsan iyo wada shaqayn wanaagsan baa naga dhexaysa wax naga xumina haba yaraatee ma jiro la dagaalanka inflationka iyo lacagtuna kor u kacdana arrin aanu ka simannahay ama aanu iska aragti ka nahay wey tallaabooyin midaananu qaadnay marka haba yaraatee waxaan isleeyahay marka hal shay oo masalan bankiga iyo wasaaradda maaliyadu si wax uga yar wada hadlaan ay hagaajino oo okay ah oyna waxba isa diidin wadahadalkaasa laga yaabaa in dee dad kale si kale ay fasiraad kale ay ka bixiyaan haba yaraatee ma jirto runtii wax dhibihii bankiga iyo maaliyadduna wada shaqayntoodu waana sidii holay usoo wada shaqaynayay maanta wada shaqaynayeen qanankana hawlo culculus runtii ayay u hayaan oo aad iyo aad u ballaadan waanu isku ixtiraamna waanu ku wada soconnaa waanu mataqaanaa ku midaysannahay waananu heshiis baanu wax walba kana haba yaraata intaa le haddaad isaga u tagta guddoomiyaha bankan waa jeclahan isagana soo wareegsatay intaa aan idin leeyahay unba idin oran waxaan weydiinaya waxaad sheegtay inaad qiimaha dolar hoos sodaysan marka sanad culays ku dhufudaya shacabka hore markaa leeda dadka kulmay waxaad ka hormarin jirtay inaad ka noqon doontaan maciishadan cidka ku shareeraysa mana la rabay in shacab ku masaanta culays
aadi halkeed ka socotaa dawan soo dhawaada waa ku faraxsan su-aal saa u adag wargeys loo tirinayo dawladdu inuu leeyahay dad waxa weeye horta haddii kulmiya uu ku taamayey inuu dadka wax u qabto oon ummadda wax u qabano waxaanu islenahay intii karaanka ahaa waad qabateen intii karaanka ahaa iyo ka badanba waad qabateen baanu islenahay ilaahay baanu la kaashanay lana kaashanayna waxaana isleeyahay runtii maanta waxa ay xukuumadda kulmiya qabatay ee ay qabatay xukuumadda uu mudane axmed maxamed axmed suleymaanta madaxweynaha kenya waa wax qofka caqliga leh uu arkayo nacsan loo sheegi maayo markay timaado ta nolosha dadka dalkeenna haddii dakhligii intaa ahaa intuu kor u kacanu halkaa gaarsiin baahida shaqaale ee jirta baahida duruufiyad ee jirta baahida nololeed ee jirta maaha wax xukuumadeena cudinka ay keligeed wada dhamaystiri karaysa maaha marka waanu ognahay in dadkeena in badan oo kamid a ama shaqaale aan jirto ama duruufo adagi jiraan laakiin waxaad la socotaan inaan sicir barar iman xukuumaddu aad bay ugu dadaasha waxna way ka qabatay laakiin waxyaabaha qaarkood oo jira oo masalan nolosha oo siyaabaha qaarkood qaali oo ah waxyaabaha sababi karaa wuu ka duwan yahay wasaaraddeena maaliyadda iyo bankiga wuu ka baxsan yaho arrimo global oo caalamiya ayaa jiri kara ascaarta adduunka kor uga kacda marka qaarkood noloshaa kor u kacda shaqada oo yaraataa ayaa waxyaaba badan soogi karta markaa runtii duruufo badan oo ina saameynaya ayaa runtii jira laakiin intii kalena maanta dawladda waxay tahay runtii in lagula xisaabtamo oonu is leenahay jawaab fiican baad ka bixin kartaa oo wasaaradda maaliyaddu ka bixin kartaa oo wasiir kastood u tagtaan ka bixin kara wax walba halkii aanu ugu nimid markii hore uu taagnaa inaanu kasii wanaajinay mooyaane oo sumu noqon marka waa runtii de waa horumaraan is leenahay waa la taaban karaa waxaanu maanta ku taamaynaa inaanu dalka degmo kasta iyo gobol kasta waddo isku xidhan la helo waxay ka mid yihiin waddooyinku waxyaabaha nolosha aasaaska ka ah waxay ka mid yihiin waddooyinku waxyaabaha inta badan adduunyada infrastructureka layska caawiyo wadankan waddan shidaalkiisi weli soo baxay manihin infrastructureka waa laga adduunyada dayn baa lagu dhifaa maanta waxaynu qabanaynay waddooyina eberkood bilaabmeen eberkood dhammaadeen eberkood socdaan waxa weeye baysteenka iyo caanada iyo sumuniga aynu isku geynayno malaha sumun iyo canteen iyo baysteyn midkina garan maaye waxaynu foox iyo xanjo aynu isku nabayno qaranku isku nabayo oo aynu wasaaradda maaliyaddu maanta ay yacni ku hawlan tahay oo wasaaradaha kalena ay la kaashanayso ayay runtii ku suurtamaysa haddii maanta madaxweynuhu wadadii ceerigaaba u dhagax dhigay ood ogeydeeno qalabkii la soo iibiyo qalabkii maanta ceerigaaba yaallo miyaanay ahayn commitment iyo ballanqaad dhab ah oo dhab ay ka tahay xukuumadda iyo dawladda inaan wax qabano way naga tahay ilahay baan kama qaataya laakiin maxaa suurto gelaya in allaaliya inta ilahay noo suuro geliyaan runtii ayaanu ayaanu qaban doonaa marka waxaan leeyahay runtii eh, dadaalkii waa kaa adarkaysaa waa kaa muuqda marka qaarkood baana kaa dad dhaliilaya maxaa wasaaradda hebel loo dhisay marka wasaaradda maaliyadda dhismaheeda in la hagaajiyo ama wasaaradda maaliyadda dhismaheeda in la hagaajiyo ama wasaaradda dhalinyarada ee wata halkaa kasoo jeeda soo ma sida maalin dhaweyd ayuu madaxweynuhu furay soo ma ha in la sheega in la dhisay dad bay dhibayso maxay kuu dhibaysaa inaad in lagu farxamayaan ahayn wax qabad soo ma maxaad u dhiseen bu yidhi maxaanu qaban lahayn baan ku yidhi wuu aamusay wuxuu leeyahay anigu waxaan u fahmayaa xukuumaddii horeba lacagta way cuni jirtay maad cuntaan baan u fahmaya runtii runtii ila waa inaan si runa isugu sheegna inay xukuumaddu intay afka xidhato ay uurka xidhato ummadda wax u qabato ka badan toban wasaarado waa soo bandhigi doona inta hadda aanu dhisnay toban wasaarado way ka badan tahay ee wasaaradda ugu yar laba boqol ama saddex boqol oo kun oo dollar lagu dhisay maxaa loo dhisi waayo wasaaradaha berigii hore lacagtaas halkii berigii hore ma jirto waxaas waxaan hadda mawduuceena ama laakiin inaanu qabanay alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin baan leenahay inaanu wadooyinkii ku fikirayn oo maanta wadada hargeysa dhex maraysa wasaaradda maaliyaddu qayb bay ka tahay hadda ha u qaadan inay inay inay dawladda hoose u keli wasaaradda maaliyaddu qayb bay ka tahay waayo dawladda dhexe iyo dawladda s- iyo iyo dawladda hoose waa iska kaashanayaan waxyaabaha qaarkood taa balbeliya waddanka arkay ee, iyo iyo hargeysan intiina martay tii boolama ad arkaysaan hadda oo furantay tii wataala ad arkaysaan inta u harsan waxaasoo dhami tii ceerigaabo tii ood weyne tii ballegubale tii silax communitygu qayb weyn buu ka yahay waxyaabo badan communityga laftiisa qabanaya haddana xukuumaddu mar walba waxay qayb ka tahay waxyaabaha qaarkood dadka ay qabanayaan eh, communitygu qabsanayaan cashuur dhaafaan u samayna wax alaali wax ajab soo degayaa dhamaanta waa wasaaradda maaliyadda haddaan baan ka sheekaysnaa cashuur dhaafyada lacagta aanu sanadka cashuur dhaaf keliya kusii degno bajarka inta inagu talagalay nuskii bay noqonaysaa intaanu alaab hadda cashuur dhaaf ku noqon waad ogtihiin أول سنة في أحد السنين هيبقى فاعل عشان بقى في بلاش بعد كده اتفضل يا أخي.
جديد وأنا كبحثون أنا مجد مالك وأستعملت في الكلية ومكة توجه كل هذه المدن تحتي عجلي وقت وقتي كم إذا لما كنت هون مر عن قوة يسوع حضروش كنا طيب مشاهد لكن هذه الكلية محتمرة الدوري سيد ما يجب يسوع واحد كتب في الكلية يسوع عجلي المدن إلى أخرى عزيزه ما مشاهد ما طيب maxaad ka aaminsantaha dowladda xil axmed silaayo mar labaad ku noqdo oo adiga hawsha mimiya macalinkaagii taageeraysa
aad iyo aad soo dadaal maxsan toonta adeel dee xol baa tihiin su-aal kastoo dhigideegata xitaa waxa shaksiga aniga igu saabsane imse casadaad leedahay waad i weydiin kartaa laakiin had iyo jeer su-aalo waxay kuwa fiican yihiin inay noqdaan eh, su-aalo dee marxalada marka iyo mawduuca marka inay kusayaaba aad u wanaagsan macalinkuisa issuega markaa ta- ama dee issuega wasaarayna kus macalinku isagoo fisiga dhigaya haddaad eh, quraan wax ka weydiisa ama luqa alcarabiya wax ka weydiiso qura xisadani waa xisadii maxay ku qornaya waa tii fisiga iska soo ma waad mahadsan tahay xamse adeer Eh, aad baad umahadsan tahay su-aal kasta adeer xisbiga ta adeer xisbiga waxaa lagu sheegaya xisbiga kulmi runti waa xisbi aad u ballaaran macalinku kula talinayaa taariikhda xisbiga inaad xoog u baadhaan tosan tugii baa la aasaasay xisbiga kulmiye taariikhdu ku aasaasmay siduu u aasaasmay siduu ku bilaabmay wurradii markii dambe kusoo biiray ilaa maanta halkuu marayo taariikhdaasoo dhan idinkaa laydinka raba ilan waxaa timidiihiiye wax badan baad u baahan tihin inaydan weydiin dadka idinku inaad heshaan agteeda inta joogtay intaan joogina ay xogtaan haas inta haysay intaan hayna ay raadso taas waa sida xisbiga kulmiya waa xisbi ballaadhan wey aada u weyn oo aada u siyaasi badan oo aqoon-yahan badan ku jiro maanta ildoorkii wadankaa isugu wada tegay saddex xisbi qaran horaa jiray oy udub wan ahayd oo kulmiya tu ahaa oo cid tiri ahayd doorshooyinkii ugu horreeyey isbeddel ka yimid kulmiya number one buu noqday maanta xisbigii udub uu ka baxay saaxada tartankii dambe soo maaha siyaasiyiintii xisbigaa udub ku jiray maanta saddex xisbi qaran ee dalka ayuu nimbadkii uu sidi waa dee siyaasadaada way ka shaqayn karaysaa ayuu runtii tegey nidaamka axsaabta ee qarankeena ka jira waa nidaamkaynu jecelahay in aqoon-yahanku ku soo baxo waa nidaamkaynu jecelahay in intellectualku ku soo baxaan waa nidaamkaynu jecelahay in qabyaaladda lagu yareeyo waa nidaamkaynu jecelahay in dadka wanaagsane fishan kaliya ee ummadda waxu qaban karaa nidaamka axsaabta ku soo bixi karaa waxaanu jecelahay nidaamka reeraha iyo qabiilka iyo qofka yani inuu reer hebel baan ahay in wax ku doona meesha ka baxdo qofku anigaa waxa wax ku dooni karo inuu wax ku dooni karo aqoontanaan leeyahay inuu wax ku dooni karo waxanaan ummadda u qabanaya dabadeedna ummaddu ay sidaa cod ku siiso saa ku soo hawsha siyaasiga de waad weydeenoo xamso anigu markii hore runtii de asarsayaasha kulmiyaan ahaa waxaan ahaa dadkii kulmiye uga soo baxay golihii wakiilada ugu horreeyey doorashada kulmi kabacdi deputigii golaha wakiiladan ahaa maantana wasaaradda maaliyadan xisbiga kulmiye iyo xukuumadda u jooga mar walba anigoo kulmiye ah mar walba salaada joogta ama xilli walba salaada joogta un baa la tukadaa maanta qaranku madaxweynu leeyahay waa axmed maxamed maxamuud fiilaayo madaxweynaha dastuurka wuxuu siinayaa laba teeram inuu tarsamin karo teramkiisii koobaad weli miyuu dhamaaday ma dhamaan weli teramkii koobaad ee madaxweynaha la doon ma dhamaanin soo isla ma sanadkaasaa ba hadda u socda sanadka shanaad wuxuu ku egyahay july two thousand fifteenka xaq wuxuu leeyahay madaxweynuhu inuu mar labaad soo istaago mar labaad isagay ku xidhan tahay inuu markaa mar labaad istaagay inaanu istaagin ta anigu ka hadli maayo qodob waa arrin madaxweynaha u tahay anigu runtii damacayga hore hore waan sheeg maantana waa idinku celinaya dalka waxaa rabaa madaxweyne inaan ka noqdo maalinta axmed maxamed maxamuud siilaayo ama terankiisa labaad uu dhammaado ama isaga uu waxay dadkaasi ku xidhan tahay xasan axsaab xisbi ucidaa jira xisbi wadaniyaa jira xisbi kulmiyaa jira candidate uma yihi anigu maanta xisbiga kulmiye laakiin maalinta candidate kulmiye la gaadho ilaahay hayna gaarsi waxaan maanta ku sabood galaysanahay walaalkay muuse bixi oonu guddoomiyaha xisbiga ku tartamaynay waan uga hadhay guddoomiyenimada hadda xisbiga tartankaa socda ee shirweynaha la qabanayo ee guddoomiyaha xisbiga lagu doonanayo waxaan ku sabood galanaya muuse inuu guddoomiyaha xisbiga noqdo laakiin wixii kale waktigiisa imika lama gaaro haddaad wax mustaqbalayga weydiinaysan intaasaan kaaga sheegaya waxaanan jecelahay dalkan runtii dalkeena somaliland maanta axmed wuxuu madaxweyne umadeed ku yahay too la doortay waad oge yeersuga maanta ma isuga halka waa kusiinaya su-aasha hablaha fadal soo dhawaada okay fadal adan aad iyo aad baad umahadsan tahay horta dolarku hadduu hoos u sii dhacno marka qaarkood xitaa dhibaatuu keena hadduu kor kacna dhibaatuu keena labadaba in lala dagaalamo o dee la ilaaliyaa waa waajib xagga ascaarta kicitaankeeda waxay inta badan saamey saameyn weyn kuleh dee nolosha caalamiga ah saameyn weyn kuleh ma suuqeenu mino beli maaha oo de xukuumaddu ma odhan karto lowrka beriiska ama gabdada beriiska ama sokorta intaa lagu iibiyo ma yani maaha yani bolosigeena maaha laakiin marka tujaartu badata ee suuqu batay suuq xola noqdo qofka taajirkii dadkiisana ina u turana waa waajib isagoo wuxuu soo iibsaday faa'iide ka dayana dib buu usiibin markaa taana in wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradahay khusaysaa aada xiriirkeeda u wanaajiyaan ummaddeennana runtii in dee nolosheeda xoog loola socdo ayaa muhiim aad baa nadalbaasa fadlan soo dhowo fadlan aad baad abeer umahadsan tahay wasaaraddu waxay isku daydaa qof taajir iyo qof danyaraba qof walba waxa ku waajiba in laga qaado dadka danyartaana in badan baa si wanaagsan ubixisa dadka tujaartaana in badan baa si wanaagsan ubixisa dad danyaroo mararka qaarkood aanu ka qaadi kari waanina weyba jiraanba laakiin intaba cashuurta ku waajibtay inay seeda u bixisaan u jecel lahay aad baad umahadsan tahay adeer aad baad umahadsantihin